bismillaahi raxmaan iraxiim habee wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhowaada warka habeenim idaacadda beerlo qodobada ugu door karonaad ku maqli doontaan warkayna habeenam waxaa ka mid ah dhallinyaro ku noolo beledweyn oo abuurtay fursad shaqo kuna looga hadlaya horumarinta waxbarashada isku xirta bulshada oo lagu qabtay magaalada walaweyn maamulka degmada baraawe oo labaatan guri ku wareejiyay dad danyara maamulka degmada kaaraan oo waaxda faanoole ka dhagax dhigay waddo interlooga akhbaaraha aad ka dibaddan waxaad ku maqli doontaan duulimaadyadii afganistan oo hakad galay kadib markii internetka la xiray waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbacaan ay soo galayso taariikhun ay ku astaysan tahay soddonka bisha sagaalaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad maqasheen warkiio kooban haatana kusoo dhowaada isagaiyo fiidsan idii ambaqaada anigoo ah bilaal daahir waane dhallinyaro ku nool beledweyne ayaa abuurtay fursad shaqo sida warbixinta noogu faahfaahinaya cabduqaadir cumar ibraahin dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa abuurtay fursad ganacsi iyaga oo suuqa yoobsan ee magaalada ku iibiya kabaha noocyadooda kala duwan sida kuwa ragga iyo dumarka dhallinyaradan ayaa kabaha ku dul iibiya gaari gacan iyo miisas kuwaasi oo ay dhigeen hareeraha waddada qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa redio baaluul uga waramay sida ay u shaqaystaan magacayga waxaa waay maxamed yuusuf cariis maxamed maxaa ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa kabaha kabahana gadnaa Ay, maxaa kugu dhaliya inaa maaragtay kabaana aad miiska soo saarto oo aad iibiso wallaahi waxaa ugu dhaleeyay waddanka shaqa la-aan ka jirto Een, dowladdii awood saas ma lahan shaqo abuur ma lahan marka intaa qof aa shahaad lehed maskaxdaana la imaaday inaan meel xirfad aan le ina samaysto ilaa ay meeqa sanaa garaysa eh, maxamed wallahi muddaar sana gadaa maasha allah Ay, marka abaabulka shaqadan aad furinaysay ma ehelka garabka u siiyey wallahi maasha allah erigaa garab qaybta dhaqaalaha haa dhaqaale hooyadii macaana garab ugu siisay maasha allah haddana waa kaasaa maanta in isku filna ahay qof ficil wax ma weydiiyo businesska waxaan furay laba kun saddex iyo tobankii bishii afaraadaan furay alxamdulilah maxaa kugu dhaliya marka inaad maaragtay ganacsiga aad furato wallaahi waxay igu dhaliyay inaan business furo maadaama ee, dalka ay xaaladiisa aad ogtihiin oo shaqalaan ay jirto oo dowlad wax shaqaalaysa aysan jirin oo qof walbaba ay xoogsanayso aniga waxaan u arkay inuu businesska xoogsigu ugu fiican yahay businesskaan gala alxamdulilah adiga ka waran dadka mise kaaga iib dadka waxay u iibsadaan dadka ilaa qof laba kun iyo saddex iyo tobanka ilaa xilligan ganacsi ah waa taqaanaa bulshada magaalada oo dhammaan baan ahay alxamdulilah Eh, waan isfahanay bulshada isaga anaan wax ku kala iibsanaa magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan cabdulle cadow maxamed yare aniga waxaa ka shaqeeyaa kaboole ahay waxaa ii furan miis yar waxaana kasoo awalkii horeeto waxaa jira dhagaxley dhagaxii marka noloshiisa way igu adkaatay waxaa wax yaroo dhagaxii ka shaqaysta qayb ka mid a ayaa waxaa ku bilowda miis marka miiskii hadda iska wadwataa alxamdulilah fikradaan yaa kugu dhiirigeliyey inaad maaragta furato fikirtaa waxay ku dhiirigeliyay mid dhallinyarada ka mid a oo ka shaqaysto ayaa arkay kadib uu yiri, ninyow dhagax wax ka soo baxaya ma jiraan ninyow ama shaqadaana wado qayb ka mid a iyo sigana qaybtaanoo kale wadaa qaybtaanoo kaleeta ama bilowdaa u dhahayay ninyow aniga wax ma haya iri ninyow way igu yaryihiin ha yaraada ha badnaadaan wax meesha saaro uu yidhi hadda kabahana gadid dumarka iyo ragga iskugu jiraan haa labadooda isugu jiraan shaqa abuurka ay dhallinyaradan samaysteen ayaa door ka qaadanaysa in ay dalkooda sii joogaan iyagoo kaga maarmaya inay ka tahriibaan dalka kulan looga hadlaya horumarinta waxbarashada iyo isku xirka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada wallaweyn sida warbixinta inoogu faahfaahinayso sahara ibraahim dhalisow kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada iyo isku xirka bulshada ayaa lagu qabtay degmada walweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka qayb galay kulankan wasiirka waxbarashada maamul goboleedka koonfur galbeed xildhibaano agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee degmada walaweyn wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed marwe sahro cusmaan axmed ayaa sheegtay in xooga la saari doono horumarinta waxbarashada degmada walaweyn iyo deegaanada hoostaga hadda lama iskoolja dhagaxan soo dhigni afar kalena soo socdaan lix waaye lix iskool inaas buuntan walsiin karabe anuna markaas wax- wasaaradda waxbarashada waxay siinsheenaasee macalimiin iyo waxay siinsheenaasee grants waxaa u jirtee hunguri oo ilmoo la siyaaw feeding program oo la dhehee waxaas dhan markii on qiimoyaan oo wasaaradda dhahaas okay intee la siye iskoolkee ardaydan ka badan gobolkee ah, degmadee ardaydiis an badanta ardayda ka hiranta siaysan qorataan oo iskoolkii wacyi bulshadiisan gelisaan inaa iskool waxbarashada alcilmu nuur waljahlu dulaam waldhihi marka jahliga inaan ka bano dhibka inaan ka bano baahida inaan ka bano bes waxaa lan ka baha kare inaas wax barataan ilmoogin wax isbartaan xildhibaan xaaji cali ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha waxbarasho ee ka jira degmada walloweyn ee deegaanada hoostaga runtii ani in nasiib aan waalid in wasaaradda waxbarashada ka guulaysid in lix iskool degmada walloweyn yani lama degmad gudaashe iyo afar oo bannaanka ah in yani tuulooyinka dadka liinkijiyey waxbarashada liinkijiyey si aan soo safarnay aan inkoyn haddana ma herjeen mashruuc kale inuu haddana liinkijiyey doono tuulooyinka kale si lan walba finishe liinkijiyey waxbarashada liinkijiyey lan saacadoo beer soo falo saacadoo weel soo daadiyo saacad kale iskoolshii kooya lagu sheegaya haddii laan diid insha allah adduunyada bay ka hormartay walbarashii ka hormartay walbarasho iyo ka hormartay wala adduunyada gumaysi waayta cilmi waay bil qorsheyaa lagu kori dheel iyo hees iyo waalaay ma kor meel kori walbarashi lagu kori mar mig dadaan insha allah inajiyad walbaro si naansu u baahan yahay unuga beera in falay aan ahaanee unuga soo labiso unguri soo siiyo iskool heshaan yeelin baahan wasaaradna yeelin gubaahan wasaaradna yeelin gubaahan macalimiin tayo leh unugaas soo labisi nguri soo sii iskool soo diri waqtiga bilaad inaan dhugun unug walbarado macalin walbarado linshaan iyo limbaahay kor u qaadista waxbarashada degmada walloweyn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanadan maamulka degmada baraawe ayaa labaatan guri ku wareejiya dad danyar ah sida warbixinta noogu faahfaahinaya maxamed yuusuf cabdulaahi gudoomiyaha degmada baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ilaa labaatan guri oo ay duuleedka magaaladaasi ka dhiseen jaaliyad ka soo jeeda degmada barahba ku wareejiyay dad danyar ah wareejinta guryahan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada xildhibaano iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada baraawe ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed ayaa ka warbixiyey guryahan isagoo u mahad celiyey jaaliyadda soo sadaqaysatay waxaanu joognaa noloshan quruxda badan ee aanu ku guddoonsiinayno guryahan dadka muxsiniinta reer siyaala ay dhiseen dadkii xaquu lahaa aan ku guddoonsiinayno ayaanu joognaa marti sharafta ka soo qayb gashayna aad iyo aad aan ugu mahad celinaya waana salaamayaa intaa kadib haddii alla idmo kelmaddayda waxay iskaga koobnaa doontaa haddii ilaah yaraa mahad celin dadkii baxsaday guryahan dadkaan hala sii yidhi inaan u mahad celino insha allahu tacaala guryihii aad dhisteen labaatanka guri ahaa galabtaa la wareejinayaa dadkii xaq u lahayaan lagu wareejinaya aad ugu tala gasheen ballantuna waxay ahayd soddon guri inaad dhisno soddonkii toban ayaa ka dhiman waxaan codsanaynaa tobankii inaad soo raacidaan baahideedu waa taagantahay ka badan hataa way taagan tahay waxaa kaloo codsanaynaa haddii ilaah yidhaahdo dadkaas aad u jeedaan gogoshii iyo wixii waa aaday ugu litaan in gogol loo helo haddii ciddii mugta wax sadaqaysanaysa oo dadkan gogol u heli karta in loo helo haddii alla idmo loo helo dugsi qur'aan oo allihii iga abuurtay dadkii ku xiri lahaa macallinkii ku xiri lahaa in loo helo macallin dugsi oo dadkan maaragtay ayagoo waaweynba ayagoo yararba macallinkii qur-aanka bari lahaa oo diinka ilaahay bari lahaa inay helaan iyo dugsigiiba qaar ka mid ah qoysaska lagu wareejiyey guryahan ayaa u duceeyey dadka soo baxsaday lacagta lagu dhisay guryaha iyagoo codsada in lala soo gaaro raashiin iyo waxa ay gogol ka dhigtaan iridkeer qabda lagu furo waxii oo kasta u baahna hadda gogol dhigahayna ma qabno dad soo qaxana hadda gurigan waa noo sii axsanta laakiin hadda wax dhigahayna salaad lagu dukanayo ma haysan jiingadaana siiseen waa aragni shukran waa idinku maxda eliyaa boqol iyo toban iyo afarta qur-aanka cadadiis laakiin joodare ma haysano raashiin ma heysano qoysaskan ayaa markii hore ku noolaa guryo ka samaysan xooshado waxaana deeqdan ay ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen maamulka degmada kaaraan ayaa waaxda faanoole ka dhagax dhigay waddo interlog ah sida warbixinta noogu faahfaahinayso xaawalool aadan xuseen gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi socdaal ayaa dhagax dhigay waddo interlog oo laga hirgelin doono waaxda faanoole ee degmada kaaraan munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa kasoo qaybgala agaasimayaasha gobolka banaadir maamulka degmooyinka waaberi iyo xamar jajab iyo boqolaal dadweyne ah gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi socdaal ayaa ka waramaya dhagaxdhiga wadadan isagoo bulshada ugu digay inay ilaashadaan nadaafada wadooyinka
aragtidii hore way ka guurtay aragti cusub ee u guurtay waxaan rabnaa dadka xaafadan joogaan inay la shaqeeyaan kambaniga waddada dhisaayo kambaniga asagana waqtigaa ku socdo reerku dadka xaafadda deganna iyagana waqtigaa ku socdo waxaan rabnaa waqtigaa si loo beeqaamiyo kambaniga waxyaabaha cabashadii oo ka muujinayo inaa fududeysaan waddada inaa u furtaan meelaha la degan yahay in la furo oo waddada ah si deg si waaxdan ee waddadan si nadiif ah ugu horgesho hadduu ilaahay yidhaahdo intaas kadib waxaa kaloo aan rabaa reer kaaraan way tashteen waxay u tashteen inay ka guuraan aragtidii hore ee u guuraan aragti cusub oo qurxan oo nabadgelyo ah intaasna wax lagu qasba maahane wax iyaga go-aan iyaga ka imaaday ahayd waddadan in maanta la dhax dhigo aragtida dadka ka imaaday annagana waa fulinay waxaan rabnaa marka waddada inaan lagu ciyaarin markii laydiin dhammeeyo waddadana ay ahaato waddo furan oo aanan meel kasta laga soo gelin hadduu ilaah yidhaahdo qaar ka mida bulshada degmada kaaran ayaa soo dhoweeyay dhagaxdhigan iyagoo sheegay inay tani tahay guul weyn oo u soo hoyata degmada haddana waxa ay leedahay ilaahayaa nooga warramay qur-aankaa noola kaaga warramayay waddo in maaragta haddii ilaahay yidhaahdo ninkii odax ka qaado ninkii dhalla jabta ka qaado ninkii qurxiyo waa masaajid waa iyo iyo geed sadaqa jaariyaa waaye aabbahay macallin makaraan haddii ilaahay yidhaaho axwaalihiisa waxaa ka mid ahay adduunyo asaga isma raacin diinkou aaday waxau dhihi jiray dhabarti inay ka soo kaco maamulka degmada kaaraan oo noqday maamul shaqadiisa ku dhiiran yaqaanana aan uga mahad celinaynaa intaas kadib waxaan joognaa maantay waddadan waa waddo muhiima waxaanu joognaa suuqi sanco waa suuq weyn oo uu kaaraan leeyahay waa suuq muhiim oo ummaddu ku xidhan tahay noloshooda iyo horumarkoodaba waddadaanu waxay kaaba u tahay amay ummadda gaadhsiinaysaa wadda waxaanu daraa dhagax dhignay isku xirta kaaraan ilaa argentiin tanna waxay isku xiri doontaa sanco ilaa waddadii aanu dhagax dhigno suuqyaasha ku xidhaysay iduna ku xiri doontaa shukran calaa waajib waxaa kaloo idiin sheegaya inaa ku wacyogelisiin dadka xaafadda deggan inay waddankooda quruxsadaan ka shaqaystaan interlooga qayb libax ka qaataan dalka hadduu qurxoon yahay adigoo kuu qurxoon yahay dhal ninkiisaa dhista dhal ninkiisaa dhista dadna dadna dadkiisaa garab siiyo wadadan ayaa ka qayb qaadan doonta horumarka ballaaran ee ka socda gobolka banaadir iyadoo fududeyn doonta howlaha isku socodka dadka iyo gaadiidka weli waxaad maqlaysaan warka habeynimo ee raadiyo beerula waxaa inoo aarsan akhbaaraadka dibadda balse waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka suuqyada ee warka habeynimo
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada xubinta waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyo marwaaxadaha qabowga ah evernaal ayaa la iibiyaa xabadii afartan doolar marwaaxada fadhiga ah ayaa la iibiyaa xabadii shan iyo labaatan doolar marwaaxada shaarib ayaa la iibiyaa xabadii shan iyo toban doolar marwaaxada yararka ayaa la iibiyaa xabadii sagaal doolar waa igeyntaa xubintii
markana akhbaaraadka dibadda garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalka afghanistan ayaa hakad ku jira iyadoo dalkaasi uu la daalaadhacayo xanibaad dhanka internetka ah oo dalkaasi oo dhan kusoo rogtay dowladda dalka taalibaan taalibaan weli ma aysan sheegin sababta rasmiga ah ee go-aanka oo dhaqan galay isniintii balse waxa ay sheegeen inuu sii socon doono ilaa ay amar dambe isgaarsiinta gudaha dalka afghanistan iyo tan dunida oo kale ayaa si aada u saameysay sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay adeegyada muhiimka ah oo ay ku jiraan bangiyada iyo lacag bixinta iyo helitaanka waxbarashada dhanka internetka oo ah nolosha haweenka iyo kuwa gabdhaha badan guddiga diyaaradaha ee caasimada kaabul ayaa dhanka kale ku dhawaaqay cidlo sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka iyagoo aanan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in diyaaraduhu soo degeen ama ay ku duuleen adeega dabagalka duulimaadka flythader ayaa muujinaya in duulimaadyo kooban ay imaanayaan iyo kuwa baxaya talaadadii la joojiyey kuwa kale oo badan ayaanan xaaladooda caddayn mid ka mid ah rakaabka oo qorsheynayay inuu u duulo garoonka caalamiga ah ee kaabuul talaadadii ayaa loo sheegay in aanu jiri doonin wax duulimaad ah ilaa iyo khamiista qof kale oo dadka deegaanka ah ayaa sheegay in dhammaan duulimaadyadii ka imaanaya garoonka diyaaradaha ee kaabuul la joojiyey laga soo bilaabo fiidnimadii isniinta warkayaabeenimo aad kala socotay raadiyo beerula waa eegintaa dhegeystayaal